magacaygu waa xildhibaan xuseen cali alcadaan hadalka kasoo yeeray madaxweyne obama oo maaragtay yiri islaamku waa islaan maaragtay islaan la-aanteer lababa dunidaba ma jiri lahayn waa sax taas waa wax runa waaye marka arrintaas anigu waxaan leenahay madaxweynaha waa ku mahadsan yahay waana soo dhoweyneynaa haddii islaamka uuba marba leeyahay maaragtay islaamku waa islaan nabadeed dee waa wax jiro waaye waa wax diiniya waaye waa wax kitaabka ilaahay ku qoran marka kuwa kale oo maaragtay ka faa'iidaysayo wax ku dhex darsadana waxaan leenahay iimaanka allaha geliya allaha soo toosiyona waa leenahay ilaahay ayaan ka baryaynaa ina ilaahay soo toosiyo marka aad iyo aadna maaragtay waxaanu soo dhoweyneynaa islaamku inuu islaan nabadeed yahay meel kastana waa laga ogaa kitaabaday ku qoran tahay kitaabka ilahay wax ka weyna ma jiraan waxa kale waa iska wax layska wato iska yaalyaala waayo
horta waa taageersanahay khudbadii madaxweyne obama oo ku sheegay in islaamku uu yahay diin nabadeed dadka aaminsana dad nabadeed ay yihiin waana hadal aad u fiican oo oo oo dad badan oon aan intaas ogeyn ay hadda ogaanayaan adduunyada dad badan aan wax ogeynaan jiraan marka ananoo sii adkeynaa diinta diinta islaamka waa diin nabadeed ummadda islaamkana waa ummad nabadeed nabad iyo iyo iyo iyo wada noolaasho iyo xasilooni kuba in lagu noolaado dhiirigelinaysa mar walbo difaacaysana qofka ibni aadanka ah inaan dhiiggiisa iyo xuquuqdiisa lagu xadgudi karin waxaa dul istaagay isas iyo inaysan islaamka ka tarjumin marka ama wakiil aysan ka ahayn si kuwa muuqan horta islaamku waa ideolojiyad nabadeed mar walbana waxaa ka tarjumaya qofkii diinta islaamka sida saxda ay tahay ugu dhaqma marka waxa weeyaan waa sheega kartaa adi islaam laakiin haddii ficilkaagu uu ka duwan yahay islaam ficil ficil muslim ama ama kuba salaysan diinta islaamka shaqa usuma lihidin mar walba waxaa la yihahdaa maxudiin xasan afrax hadalkiisu uu yiri obama laakiin codku hadda ku dhawaaqay uu leeyahay california iyo waxa ka dhacaya iyo bariis yacni looma nisbay karo dadka islaamka ah horta islaamka dad hortad adoo goor islaam yihiin saas ku dhalaan waa jiraan laakiin hadda isbedelo ku dhalaan waa jiraan dadkaas waxaa le leeyahay waa dad islaama laakiin farka ay ku dhaqmaayaan mid islaamka wakiil weyihiin oo islaamka ku wakiisheen ma ahan weliba shakhsiyaadka islaamka sheeganaya waa buntor muraada gaaraba ayugu leeyihiin oon waxa ugu jira ilaa hadda qofta aanu jirna fuliyaan islaamka wakiilka ma ahan weliba islaamka waxay ku waan ceebay ku yihin islaamka inay kuwaas camal ay sheeg waxa iga soo baxay inuu aqoon u leeyahay oo ogyahay islaamku inay yihiin dad dhowrsan inay diinta islaamka tahay diin nabadeed mid nasteexa ah mid dadka yacni nabadgelisa oon ummadda khatar ku ahayn oo diintooyin waxaan aaminsanahay waa ammaan islaamku ammaana lagu yimaadaa waxaas marka ciday wakiil weyihiin oo islaamhu haba yaraatay ma jirto wuxuu ku sheegay islaamka looma nisbay karo shakhsiyaadka noocaasa hadda cid kastaana laga raba hadda kiristaanka waa ku jiraan waa ay mideen koo dhahay waa soo islaam waxaa loo islaamaya in dadka la dareemiyaan loo islaama waa kasii dareen ma islaamin inta kirista maayeen waxay noqdeen kirista dadka cuna ay noqdeen markay kirista mid dadka diinaa jira oo si islaamka kale ay ceebada tahay in qof islaama la dilo in qof islaama la dhaco taasu islaamnimo ma ahan reerna ku bare cidna uga wakiil ma ahan islaamkuna kuma daba duugaan umar hormarsan iyaga koox fura oo isbaabashay oo argagixisa caalami ah oo cod kastale waay